Nabadda waxay muhiim u tahay bulshada qaybaheeda kala duwan, waxaana bulshada inta badan lagu wacyigeliyaa in ay horumariyaan nabadda deegaanka ay ka shaqeeyaan. Maxamed Faarax Maxamed iyo Cabdifataax Maxamed xasan oo ka mid ah barayaasha magaalada Kismaayo oo marti ku ahaa barnaamijka horumarinta nabadda ee idaacadda Waamo ayaa waxa ay sheegeen in markaasi door muuqda ay macalimiinta ka qaataan horumarinta nabadda.
bismillaah aad iyo aad aa umahadsan tahay horta doorka anaga ka macalimiin ahaan aan ku leenahay nabadda horta waa door muhiim ah macalinku waa soo saaraha ubaxa beri sida kale macalinka waa inuu anaga ahaan doorka anaga aan ku leenahay waxaa waaye in ardayda aan barano akhlaaqda wanaagsan iyo kala dambeyn iyo annaga inaan ardayda ku xoojino inay noqdaan kuwa bedeli lahaa hogaamiyayaasha maanta waxaa kaloo jira in ardayda annaga marmarka qaar aan u sameyno wacyigelino ku saabsan nabadda iyo ilaalinteeda marka waxaan aaminsanahay in macalinku uu yahay laf dhabarta bulshada soomaaliyeed uuna soo saaro dadka maamula beri ama dadka maamula wadanka iyo iyo iyo iyo iyo shirkad walba oo ka oo oo ka mid ah shirkadaha soomaaliya ka shaqeeya dhammaantood waxaa soo saaray macalimiin marka taasaaba noogu filan tusaale
runtii sax waaye waxyaabaha ugu muhiimsan oo looga dhaadhicin karo waxaa ka mid ah horta wacyigelin in loo sameeyo institutiono yacni la sameeyo dee dabcan qoladan local governmentiga ama hadda ha noqoto nidaamka meesha ka jiro in guddi ay u sameeyaan wacyigelin ah marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu yacni celin karo in ardayda tusaale ay problem kiciyaan oo kale ama arday kale u weeraro weeroo kale ama foodo some of crisis kale any problem of ardaydaas ko horta wacyigelin la sameeyo guddi u u qaabilsan yacni wacyigelin
waa waa mahadsan tahay horta mushkiladda aada u weyn meesha ka bilaabato waxaa waalidka telefonka qofka ee ardayga ah isaga ma gato laakiin waxaa u gada waalidka waay annaga inteena badan waxaan aragnay ardayda intuusan telefon ardayga aan telefonka wadanin iyo ardayga telefonka wata isku waxbarasho maaha isku heerna maaha ardayga maanta dhan wuxuu daawanayaa waxyaalaha ka dhacaya adduunka tusaale ahaan inta ka baxsan soomaaliya camal problemada ka dhacayuu daawanayaa marka waxaa laga yaabaa maskaxdiisa inay micnaha ku seefgaraysanto in waxyaalahan caadi ee la noqdaan waana damage ayay ku tahay waxbarashada markii loo fiiriyo telefonka dhanka nabadda dhanka nabadda horta waa problem isdhici kara waay tusaale ahaan hadda Macallimiinta Soomaaliyeed ayaa waxa ay mas'uuliyad ka saaran tahay sidii loo soo saari lahaa jiil ka shaqeeya nabadda iyo wanaagga bulshada